barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
dowr wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa salaasa taariikhduna waa saddexda bisha saddexaad ee laba kun iyo labaatanka haata saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowd iyo barhkii duurnimo idaacadda duurnimona waxaa idinla socodsiin doonaa xuseen barre iyo anigo ah cabdixakiin shirwa
qodobada aad barnaamijka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a dhallinyaro fursado shaqo ka helay ganacsiyo ay dalka ka sameeyeen qurba joogto muddadaan bilaabay horta dadka diyaasbarada oo dib ugu soo noqdo waa ku yaraayeen waxay ahayd dhammaan dhexdii marka aan tagay wax saasa kama jirin businesskii aan bilaabay diyaasbaro badan ayaa igu dayatay oo soo guurtay kaygoo kale iyo kuwa ka fiicanba ka bilaabay
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan ciyaaraha magaalada goldow
kaalmihii heesaha ayaana barnaamijka ka marnay dhaguhu ruux kaleh dhegaysanwa tayuhu basha kale ku dhaygagwa diga admiga kuldheehaniwa
heestaas iyo weliba heese kaleba intaan idaacadda ku guda jirna ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale xubintii ciyaaraha aad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweyne ku-xigeenka hore maraykanka joe biden oo ka mid a murashaxiinta ku tartamaysa israreebka gudaha xisbiga dimuqraadiga ayaa helay taageerada saddex ka mid a murashaxiinta ka haray tartanka senator amy colobsher iyo mudanaha laga soo doorto texas ee bito oreg iyo butijeg ayaa dhammaan taageerada siiyey joe biden tallaabadan ayaa dhiirigelin siinaysaa joe biden ka hor intaan la gaarin codaynta gobollo badan oo maraykanka ah
wasiirada maaliyadda ee dalalka loo yaqaano group seven amaba g seven ee hogaamiyaha dhaqaalaha dunida ayaa salaasada maanta wadaxaajood ku yeelanaya amaba ka yeelanaya sidii ay uga fal celin lahaayeen coronavirus oo ah xanuun laga helay ilaa iyo toddobaatan daloo dunida wadahadalkan ayaana imanaya xilli madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon j in uu raadinaya maalgelin uu gacan kaga geysto agabka caafimaadka iyo weliba inuu ku baritaaro ganacsiyada yaryar ee dalkiisa ee hoosu dhacuu ku yimi kadib markii dadkii wax ka iibsan lahaa ay guryahooga joogeen oo aanay soo bixin dalka koonfurta kuuriya ayaa ka mid ah dalalka uu sida daran u saameeyey coronavirus marka laga yimaado waddanka shiinaha uu ka soo bilaabmay iyadoo maantana ay sheegeen in tiradii ugu dambeysay ee la shaaciyay ay muujinayso in dadka wahaleele ay ku dhow yihiin ilaa iyo shan kun oo qof
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf soomaaliga e v o a qurba joogta soomaalida ah ee ku laabanaya dalka ayaa door weyn ka ciyaaraya shaqo abuurka iyo kobcinta dhaqaalaha ijaabo sheekh xasan oo ka laabatay dalka netherlands ayaa ganacsi ay magaalada garowe ka hirgelisay waxa uu shaqo abuur u sameeyey dhalinyaro badan waryaheena jabuuti sagaal siciid oo ijaabo kula kulantay magaalada jabuuti ayaa warbixintan noo soo dirtay qurbajoogta soomaalida ayaa waxay u yihiin dadka soomaalida ah il ay dad kumaashaan iyagoo usoo dira lacago kala duwan dhinaca kale waxaay sameeyaan ganacsiyo kala duwan oo dhalinyaro badan ay shaqo abuur ka helaan ijaabo sheekh xasan waxa ay ka mid tahay qurbajoogta soomaalida ee dalka holland muddo ku noolayd waxayna dib ugu soo laabatay soomaaliya gaar ahaana caasimada puntland ee garoowe waxayna halkaasi ka bilowday ganacsi ay ka faa'iidaysteen dhalinyaro kala duwan oo ku nool magaalada garoowe waxayna iga warantay ijaabo ganacsiga ay furtay iyo waxyaabihii ku dhaliyey ganacsigan puntland ka hayo waxa weeyaan hotel iyo waxaan ku bilaabay iyo restaurant haddana ganacsi waxaan bilaabay kalluumaysi marka dee waxaan jeclahay inaan inaan dhallinyarada oo haween iyo dumarba ragba leh oo maaragtay markaan arkay dee inay nolosha ee dowlad keliya ahayn waa run anigu dowladda keliya ma aha fishinka resourciga wax laga heli karo wax badan oo waxaa jira fursado badan oo dayacan sida kalluumaysiga beeraha xoolo dhaqashada intaba waxaan jeclahay anagoo qurba jooga oo weligay aanan baadiye arag oon oon ku koray magaalo muqdisho ku dhashay ku weynaaday haddana ka imi holland inaan xataa eh, jeclahay inaan xoolo dhaqato xoolo dhaqashada een, aan dib u bilowno because hadday tahayba wax bannaanka yaalo oo lacagna laga keeni karo bannaan tahayna oo maantana dhaqaalaha sidaa maqashaba ee small businesses keliya ayaa soo celin kara dhaqaalihii soomaaliya shaqo abuurkiina sidoo kale waxaa la yidhahdaa dadka markay dibadaha ka yimaadaan yurub iyo maraykana ka yimaata maxaa soo doontay maxaa halkan you know su-aalo badanaa lagu weydiinaa oo bal marka qaar ku cabsi gelinaayo marka ka warna hadda maxaa isbedelay muddadaa bilowda iyo hadda Ee, muddadan bilaabay horta een, een, puntland dadka diyaasbarada oo dib ugu soo noqda waa ku yaraayeen waxay ahayd dhammaadkii t- dhexdii 2010 Een, marka aan tagay wax saasa kama jirin businesskii aan bilaabay diyaasbaro badan ayaa igu igu dayatay oo soo guurtay kaygoo kale iyo kuwa ka fiicanba ka bilaabay runtii de business haddaad ka bilowdo business waa wax keliya oo aad- adigu shaqo haddaad qofka aad doontana keeni karto qofka aad doontana ku empower gareyn karto waad ad xor u tahay sida dowladoo kale ma aha lagu dhahayo four point five ha lagu yimaado iyo een, een, een, een, gabadh ha imaata ama wiil ha yimaado iyo oday waxa soo qoraan ma jirto haddaa rabto dadka inaad wax u qabato oo ay kaa go-an tahay ee, adigoo ma aragtay marna ajar ka helaya marna ee, sumcad ku ah marna lacag ee, aad ka faa'iidayso anigu waxaan ku boorin lahaa dad badan oo qurbi jooga inay nin walba geeskiisa uu soomaaliya ka dhiso oo dib ugu noqdo ee, meel alaala meeshuu jecel yahay magaalo alaala magaaladuu jecel yahay De- oo keliya hoobka ay soomaaliya haysato waa qurbi joogta waana qurbi joogta waxa ay ka dhiman weyday iyo haweenka dhinaca kale ijaabo waxay wadaa qorshe wax lagu barayo dhallinyarada kala duwan ee soomaalida waxa ayna sheegtay inay dhowaan bilaabi doonto tababar ku saabsan dhinaca kalluumaysiga iyo sidii da'yartu ay uga faa'iidaysan lahaayeen khayraadka ku jira dalkooda gabdhaha een, gudaha jooga iyo gabdhaha dibadda jooga annagu jaanis aan helnay nabad aan helnay ee, waxbarasho free ama ha ahaato ama aan iska bixinno aan helnay Een, ayagu waxaa isdhihi lahaa wasaaradda waxbarashadoo kale wasaaradda tacliinta sare oo kale in maaragta horta marka hore waxbarashadooda la kobciyo haddii lagu kobcin karo mid ay free ku helaan oo dowladda ama private sectorska ay ku caawiyaan iyo haddii experience loo sameynayo sida anigoo kale kamba- hay-adaha kambaniyada aan leeyahay ee gabdhaha wax waan ku baraa hadday tahay een, serviceka looga baahan yahay inta ee, aan ka shaqeeyo Een, insha allah kalluumaysiga navigational training ee, center aan furi doono inaan kalluumaysato dhalinyaro ah gabdho iyo wiilalba leh aan soo saaro insha allah sagal siciid faarax v o e jabuuti
halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatan aynu jaleecna dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta jacayl dhaxalgal ah iyo weliba codka qamar suugaani
dhaguhu ruux kale dhegaysan waa qayuhu basha kale ku dhaygagi waa diga adniga kuldheehani waa qoraxda dhanatana kuwaaga dhigi waa dhaguhu ruux kale dhegaysan waa qayuhu basha kale ku dhaygagi waa diga admiga kuldheehani waa qoraxda dhalakana ku aagdhigi waa afkii duuniga dharaaro cuni waa hurdana dhabarkii dhulkii qaban waa ibnuhu erdhiilan marlaydhihi waa ammaan ku dhigan riskii dhisi waa waabeel quruxdaay dhammayn kari waa afkii duuniga dharaaro cuni waa hurdana dhabarkii dhulkii qaban waa ibnuhu herdhiilan dhamaydhihi waa ammaan ku dhigan iskii dhisi waa gaabeel quruxdaay dhamayn kari waa shacabka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa idhow mooye idhaaf heliwa jacayl dhexalgalo wax dhaamalowa jacayl dhexalgalo wax dhaamalowa shacabka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa haydhow mooye idhaaf heliwa jacayl dhexalgalo wax dhaamalowa jacayl dhexalgalo wax dhaamalowa qofkuu dheeliya dhaqaaqi kari waa dartaa kala dhiman dhanka amari waa naftii dhakhtar kale marnaba adhay waa awoodna hadarisani isdhiib ulan waa qofkuu dheeliya dhaqaaqi kari waa dartaa kala dhiman dhanka amari waa naftii dhakhtar kale marnaba adhayowa wadnaha dharisani isdhiidu ulanwa dhaqanka jiilkana hudhaadhiciwa dadigaa idinkood dhalaal bidiwa xiskii kula dhacay udhabageliwa si ay dhagaxin cishqigana dhaylka ku dheerjidhaqanka jiilkana hudhaadhiciwa dadigaa idinkood dhalaal bidiwa xiskii kula dhacay udhabageliwa si ay dhagax shacabka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa idhow mooye idhaaf jacayl dhexalgalo wax dhaamalowa jacayl dhexalgalo wax dhaamalowa shacabka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa haydhow mooye idhaaf heliwa
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubnay heestaasi wuxuu yidhi jacayl dhaxalgala wax dhaamal lawaa iyo weliba codka qamar suugaani halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhallinyarada ciyaarta kubadda cagta ee degmada galdugob ayaa bilaabay in ay si mutadawacnimo ah dhiigooda ugu taageeraan goobaha caafimaadka si loo isticmaalo marka loo baahdo dhiig arrintaasi iyo horumarinta isboortiga magaalada ayaa wariyaheena gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isxaaq waxa uu ka wareystay gudoomiyaha isboortiga galdugob cabdiraxmaan cabdikariim ismaaciil
markaan kaaga waramo horumarinta ay dhalinyarada ka qaataan bulshada adeegyada bulshada waxay ka qeyb qaataan maamulkii hadda igu horeeyey aniga wuxuu arin jiray keedinta dhigaga degmada galdogob isbitaalada ka dhisan degmada galdogob waxay dhigaga isu raadsan jireen xogta dhigaga isboortiga xasiiska isboortiga degmada galdogob asagoo ka qaadi jiray fasalba oo isboortiga dhalinyarada ciyaara kooxaha heerka heerka koowaad iyo heerka labaad u ciyaara inuu ka qoro qof walba dhiigiisa noocu yahay sida fogaso waxay waxay ka qayb qaataan bulshada isboortiga degmada galmudug horumarinta nadaafada degmada waxay ka qayb qaataan horumarinta wareemida dadka baahida gaarka qabe iyo wax walba oo arrimaha bulshada ka mid ah gudoomiye arrinta dhiigaga in dadka aad ku caawisaan oo mararka ay looga baahdo isbitaalka xaalado deg deg ah yaa idinku dhiirageliyay inaad marka hore dhalinyarada isboortiga ay ogaato nuucyada dhiigagooda
marar maamulkii aniga igu horeeyey ayaa wuxuu wakti badan ku bixiyey juhdi badan la geliyey inuu markuu bilaabayo kaababka degmada bulayriinta isoo diiwaangelinayo bulayr walba laga soo bulayr walba isoo diiwaangelinaya koox walba isoo diiwaangelinaysa ay soo qordhay marka hore nooca dhiiggiisa uu yahay nooca dhiiggiisa haddii uu aqoonna waxaa laga caawisay isbitaalka weyn ee degmada galmudug sidoo kale waxaa laga caawiyey royal isbitaal sidoo kale waxaa laga caawiyey isbitaalka fitcare ee degmada galmudug
bal dhinaca nabadda iyadoo la og yahay in degmada galdogob iyo deegaanada ku xiranba ay kusoo laalaabtaan colaada u dhexeeya dadka xoolo dhaqatada ah ee halkaa degan bal doorka aada dhinaca nabadda ka qaadataan
bulshada bulshada isboortiga degmada galdogob waxay ka qayb qaataan nabadda nabadda degmada nabadda gobolka midib gaar ahaan degmada galdogob iyo magaalooyinka ku xeeran ayagoo banaanbaxyo ugu baaqayaan dhammaan bulshada deegaanka ama ku xeeran inay nabadda ka shaqeeyaan sidoo kale marmarka qaarkood waxaa dhacda inay baxaan ay dhex galaan dadka dagaalamaya si ay ay u tusaan dadka dhimanaya inay yihiin naf ina dhimanayso la rabo inay badbaadiyaan naf kalo walaalkooda oo ay ka qayb qaataan oo ay kajiyaan dhiigga daadanaya si aan mataqaanaa bulshada ay bulshada ay dhibaato intaa ka badan usii gaarin
hadda degmada galdugob waxaa ka socdaa adeegyo horumarineed waxaa la dhisayaa wadooyin laami ah degmadu ma aysan lahayn kolkii hore wadooyin laamiya oo degmada dhex mara dhismaha wadooyinkaasi door caynkeeda ay ku leeyihiin dhalinyarada
dhalinyarada isboortiga degmada galdugob waxay ku leeyihiin door muhiim ah sababtoo ah si wax walba ay waagu soo buriyo waxay u kacaan maadaama dowlad hoose degmada si fiican uga qayb qaadata bulshada jida degmada kama jida markii laga hadlo xaqiiqada dhalinyarada isboortiga degmada galdogob waxay si wax walba usoo kacaan sida ay laamiga uga xaaqi lahaayeen ciidda oo ay u qurxin lahaayeen laamiga u marin lahaayeen calaamadaha iyo qurxin lahaayeen laamigooda ma jiraan hadda tartamo isboorti oo aad dhowaan qabanaysaan si dhalinyarada isdhexgal loogu sameeyo ka maamul ahaan hadda maamulka hooshiga degmada un hadda hogaamiyaha oo ahaa gudoomiyaha waxaan la keenayaa inaan xilka biri aan la wareego xilka markaan la wareegana sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan qaban doonaa koob ay dhalinyarada bulshada reer galdogob ay wada ciyaari doonaan isdhexgalka bulshada ah sidoo kale waxaan rajeyn doonaa haddii ilaahay idmo inaan isaarka kulamo saaxiibtinimo ugu baxto ama magaalooyinka puntland iyo galmudug labadooda oo ay noqon doono gaar ahaan aan rajeyn doono inaan ugu bixi doono galmudug si nabada bulshada galmudug iyo puntland iyo iyo iyo galmudug ee nabada nabad noqoto isdhexgalka bulshada ay hore u socoto ma leedihiin garoomo kubadda cagta lagu cayaaro iyo kuwa basketballka lagu dheelo ma ku yaalaan degmada galdogob
degmada galdogob waxaa ku yaala laba garoon garoon weyn oo kubadda cagta lagu ciyaar laba garoon oo kubadda cagta lagu ciyaaro mid weyn oo garoomada weyn oo dayactir u baahan aada ugu baahan oo degmada ay ciyaar roonta dhisteen dad bulshada deegaanka kamid ah laakiin aan helin dayactirka u baahnayn maamulka puntland uuna ka helin garabkii looga baahnaa sidoo kale dowladda federaalka kamaalin helin garabka uga baahnaa hadda waxaa degmadu ay leedahay laba garoon oo kubadda cagta bes
waagaag dhegeystayaaalkaas wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdikariin ismaaciil oo ah guddoomiyaha isboortiga amaba ciyaaraha ee galdogob oo u warramayay waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq weli waxaan ku guda jirnaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowne kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa kulan ka tirsan f a kabka waxa ay ka badisay kooxda bortsmouth waxayna u gudubtay wareegga sideedda ee f a kaabka arsenaal ayaa bortsmouth ku garaacday laba gool iyo waxba waxaana ciyaartan tababaraha kooxda arsenaal arteta uu soo safay lix ka mida ciyaartoyda arsenaal ee da'doodu ay ka hoosayso labaatan jirrada waxaana sidoo kale markii ciyaartan ay dhammaatay uu ammaan u soo jeediyey ciyaartoyda da'da yar ee kooxda arsenaal isagoo sheegay inuu kalsooni ku qabo in ay wax weyn soo kordhin doonaan arsenaal ayaa la dhibtoonaysa sannadkan inay dib u soo ceshato qaab ciyaareedkii lagu yaqiinay iyadoo tababaryaal iska ceyrisay laakiin arteta ayaa laga rajo qabaa in uu waddadeedii ku soo celiyo tababaraha arsenaal arteta ayaa isagu waxa uu la yimid hab cusub oo dhinaca ciyaaraha ah waxaana uu sheegay inuu wakhti u baahan yahay si ay isu fahmaan ciyaartoyda xiliyadan oo kale marka ay jirto ayaa kooxaha waxa ay lumiyaan dulqaadka kulamo kale ayaa dhacaya ee ka tirsan koobka f a kabka kulamada dhacaya waxaa ka mid ah kooxda chelsea ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda liverpool waana kulanka sida weyn loo wada sugayo ee ka tirsan wareegga lixiyo tobanka ee f a kaabka labadan kooxood ayaa waxaa ka dhexeeya xifiltan dhinaca ciyaaraha ah laakiin kooxda liverpool ayaa ah hadda midda gacanta sare leh maadaama ay ku jirto mid ka mida waayaheedii ciyaareed ee ugu wanaagsanaa halka chelsea ay la dhibtoonayso inay sii xajisato booska afraad ee kala horraynta horyaalka ingiriiska kulankan ayaa dhici doona xilli dambe oo caawa ah kulamada kale ee dhacaya ayaa waxaa ka mid a kooxda readin ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda sheffield united waana mid ka mid ah wareegga lix iyo tobanka ee f a kaabka readin iyo sheffield ayaa midkii soo baxa waxa uu ku biiri doonaa kooxda arsenaal oo haddaba bannaanka sii joogta westbrom albion waxa ay martigelinaysaa kooxda norwich newcastle united albion ayaa waxa ay doonaysaa inay iska xaadiriso inkastoo kooxda newcastle oo hadda ay soo dhoweynayso qudheedu aysan dab yar shidi doonin dhinaca kale isla kulamo kale ayaa la ciyaari doonaa oo ka tirsan f a kabka maalinta berito ah kulamada dhacayana waxaa ka mid ah kooxda leicester city ayaa waxa ay soo dhoweynaysaa kooxda birmingham labadan kooxood ayaa kuloo la mid doona tii u gudbi lahayd wareegga sideedda sheffield unitedna waxa ay martigelin doontaa kooxda manchester city oo ah kooxda difaacanaysa koobka hadda loo tartamayo ee f a kabka manchester city ayaa sanadkan ka duwan sidii hore iyadoo sanadkii hore isku qaaday ilaa iyo saddex koob taariikhna ay u dhigeen horyaalka maadaama manchester city markoodii ugu horreeyey ay koobabkaas isku qaadaan tababare beb guardiola oo kooxdan wax ka bedelay ayaana u suurageliyey laakiin kooxyaha ingiriiska ayaa u muuqda kuwa soo fahmaya hadda qaab ciyaareedka manchester city inkastoo city la ganaaxay haddana waxa ay doonaysaa in sanadkan ay koobab qaado iyada oo sidoo kalena lugta la sii gashay wareegga sideedda ee koobka horyaalada yurub kadib markii kooxda real madrid ay ku soo garaaceen garoonkeeda barnabe kulamada kale ee dhacaya ayaa waxaa ka mid a kooxda uu xaalka ku xun yahay ee tottenham hosbor ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda norwich city tottenham ayaa weeraryahan la-aan ah waayadan kadib markii ay ka dhaawacmeen son min iyo weliba harri ken tababare hoose moriinho ayaana wajahaya xaalad adag isagoo toddobaadkan guuldarro kala kulmay kooxda wolverhampton wondres tottenham ayaa dhibtoonaysa tan iyo intii ay ceeriyeen tababarahoodii hore ee mauricio bojotino dhinaca kalena wararka ugu waaweyn waxaa ka mid a xiriirka kubadda cagta ingiriiska ayaa ganaax garka u geliyey tababare carlo ancelotti oo layliya kooxda everton ancelotti ayaa ganaaxan ku mutaystay kulankii ay ka hortageen kooxda manchester city kulanka aanraahde manchester united kulankaas oo muran badan dhaliyey everton ayaa laga diiday daqiiqadii u dambaysay gool taas oo caro weyn dhalisay waxaana calaamadda casaanka ah loo taagay carlo ancelotti laakiin xiriirka f ega ayaan intaas uga harin ancelotti oo waxa ay ku ganaaxeen ilaa siddeed kun oo bown waxaana laga joojiyey inuu waxaana loo oggolaaday inuu garoonka soo geli doono balse lacagta uu iska bixiyo haddii uu racfaan ka qaato ganaaxa lacagta ayaa sii kordhi doonta islamarkaana uu ku guuldaraysto carlo ancelotti kooxda everton ayaa hadda kala dooran doonto inay aqbalaan iyo inay racfaan qaataan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
hadda yu mahadsan yahay cabdiqaadir mursal oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatan aynu ku wadansanno cododka fanaaniinta cabdicasiis iskalaaji iyo farxiya fiska baryo waxysaashay wadnayaal isu xiisay wiilashii isu ooy wakhtigaa isu keenay
qalbiyaal isu waashay wahoyowga wadaagay cishqigii iswakiishay waka maanta hagaagay
baryo waxysaashay wadnayaal isu xiisay wiilashii isu ooy wakhtigaa isu keenay
qalbiyaal isu waashay wahoyowga wadaagay cishqigii iswakiishay waka maanta hagaagay
wacabkiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisaha igu weyne kuwa qaydka amayabaalin
wacabkiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisaha igu weyne kuwa qaydka amayabaalin
naftu wayso bogtaay wadantii kalgacaylka wabaxoo ku tiroonka naftu way subugtahay wadankii kalgacaylka i waraabi markayga
naftu wayso bogtaay wadantii kalgacaylka wabaxoo ku tiroonka naftu way subugtahay wadankii kalgacaylka i waraabi markayga
xubbi waayaystoonay xusus maanka walaaqday jacaylkii i wareegmay wanigaa ka dawoobay
kama waabta dhankaaga kama weecdo artaada wejigaaga qurxooni walla waa wehelkayga
xubbi waayaystoonay xusus maanka walaaqday jacaylkii i wareegmay wanigaa ka dawoobay
Ha, kama waabto dhankaaga kama weecdo agtaada wejigaaga qurxooni walle wow waa weelkayga
wacabkiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisaha igu weyne kuwa qaydka amayabaalin
wacabkiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisaha igu weyne kuwa qaydka amayabaalin
naftu wayso bogtaay wadantii kalgacaylka wadaxoo ku tiroonka naftu way subugtahay wadankii kalgacaylka i waraabi markayga
codadkaasi dhegaystayaal cabdicasiis iskalaaji iyo weliba farxiya fiska ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
cishqigii iswakiishay waka maanta hagaagay
baryo waxysaashay badnayaa la suxiisay wiilashii isugooy wakhtigaa isu keenay